Deegaanka Ceelduur ee hoostaga degmada Baxda ee gobolka Galguduud ayaa laga dhagax dhigay Ceel-biyood ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool deegaankani. Ceel-biyoodkani waxaa hirgelinayay ganacsato deegaanka ka soo jeeda oo ku mideysan madal horumarineed. Guddoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdulaahi Muuse oo ka hadlay dhagax dhigga ceelkani ayaa u mahadceliyay ganacsatada ka soo jawaabtay baahiyaha ceel-biyoodkani ay u qabeen bulshada deegaanka.
waxaannu ka mahad celinaynaa ceelkaas ragga soo gartay oo ganacsatada ah oo ku deeqay oo ku soo tabarrucay oo deegaankan waxaannu ognah maantay inaan maal laga soo shaqaynayn lacagna uusan soo saarayn ceelkaani laakiin ujeeddada iyo hadafka iyo ujeeddada ay ka lahaayeen uu yahay in walaalahooda dhibaatoon iyo biyola'aantu meesha ku hayso inay ugu kaalmeeyaan garab ku siiyaan si ay baahidaas biyaha ay maaragta uga baxaan runtii waxaan ognaha biyuhu inay yihiin baahida koowaad ee dadku ay bani'aadamku nooloo dhanba u qabo oo haddaan biyo la helin aan la noolaa karinin waxaan ognaha deegaanka ceel dur la yidhaahdo waxaa laga cabi jiray ceel lagu cabo xargo oo la shubo sidii la yaqaano dhaqanku marka jidaalku darsado waxaan arki jira dadku inuu kaadidu ku dhegto xooluhu ku dhibaatoobaan maaragta aad iyo aad loogu rafaado runtii waxaanu aaminsannaha insha allahu tacala ceelkan inuu ka bedeli doono deegaankan nolosha uu ku noolaa wax badan inuu ka bedeli doono inuu ku soo kordhi doono horumar iyo nidaam Dhanka kale, qaar ka mid ah bulshada deegaanka Ceelduur ayaa dhankooda ka mahad celiyay ceelkani deegaanka laga hirgeliyay.
qofkii ku cabbaya gacanta iyo qofkii ku cabbaya booyad iyo qofkii ku cabbaya tubo talagalka matoorkan wuxuu yahay waa matoor ganacsata keentay waa matoor ah sadaqo waa matoor loogu talagelaya deegaanku inuu ka faa'iidaysto waa matoor loogu talagelaya amni in lagula noolaado waa matoor loogu talagelaya dadka in laysugu soo dhoweeyo waa matoor loogu talagelaya wax kasta oo xumaana inuu beri ka ahaado marka waxaan leenaha dadka deegaanka ku nool qoladay doonaan ha ahaadaan haybtay doonaan ha lahaadaan midabkay doonaan ha lahaadaan waa matoorkiinnii waa matoorkeennii waa dalkeennii meesha laga samayhayo ku soo dhowaada waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada matoorkan keentay oo haddii aan la yidhaahdo walaalahooda biyaha u ooman u keentay oo aakhiradooda iyo haddii aan la yidhaahdo adduunyada wanaaggeeda labadaba u xeelaynaya oo keenay baan u mahad celinaynaa Ceelkani laga hirgeliyay deegaanka Baxdo ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaankaasi.